waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
aadaa u mahadsan tahay xasan radio melbourne xaalad dalka xasan waxa weeye maalmahanna dee waxa weeye sidii looga soo noqday dalka turkiga waxay ahayd in lasii ambaqaado arrimihii runtii halkaa loo tegay iyo waxyaalihii maaragtay laba kun iyo lix iyo toban dhamaystirkeedii ayay ahayd xoogaa waxaa soo dhex galay marka arrimahan amniga iyo maaragtay amniga magaalada muqdisho iyo gaar ahaan dhulkan maaragtay south central la yidhaahdo amnigiisa ayaa aada maaragtay usoo xumaaday marka waktigii intii ugu badnayd hadda intii turka laga soo noqday waxaa la geliyey arrimaha amniga la geliyey arrimahaas oo maaragtay runtii wax badan oo badan oo badan laysaga maaragtay lagaga wada hadlay oo runtii ay noqotay in maaragtay meelo badan laysla eego marka adigu dee waad maqashay amnigii ugu dambeyntii in maaragtay ciidamadii amniga oo dhan maaragtay la yiri waxay la shaqaynayaan oo maaragtay sitoos uga camar qaadanayaan gobolka banaadir taas oo loola jeedo yani in in la helo isku xir amni oo ka jira xaafadaha ay mataqaanaa gobolka oo maaragtay degmooyinka oo ay xukumaan iyo salmiyada boliiska maaragtay oo markii hore toos uga camar qaadanayay gobolka banaadir boliiskiisa ama naasugudda ayaduna mataqaana toos ugu xiray naasugudda marka in coordination la sameeyo oo maaragtay si wada jir ah loo helo macluumaad xaafad walba ka jira ayaa marka barnaamijkaasi runtii uu ahaa in maaragtay loo wada howlgeliyo mucaarado badan iyo dad badan buu maaragtay waxyaalo badan buu yeeshay oo dadka intooda badan ay leeyihiin hay-ado isqaadan kara ma aha laakiin runtii waxay adigu u muuqatay markii la wada hadlay in maaragtay aysan wax isdiidaya ahayn inaysan ahayn in wax budgetkii la wareejinayo oo hay-addii naasugudda budgetkeedii loo wareejinayo gobolka banaadir ama budgetkii mataqaanaa boliiska loo wareejinayo laakiin qolo waliba iyada hogaankeedii iyo nidaamkeedii leh ina in la abuuro mataqaanaa wada shaqayn levelkaas hoose ah oo maaragtay sida hawlihii loo gelayo arrimahaasi waa arrimaha marka amniga oo runtii aan isleenahay kallay wax cusub weeye waxaan isleenahay miradhalkooda waa la ogaan doonaa wakti aan fogeyn haddii alla arrimaha kale oo siyaasadda haddii sidii turki looga soo noqday wax tilaabaa oo la qaaday dhinaca loo qaaday ma jiraan oo arrinkan amniga isu aha waxaase ugu weyntii ahayd arrimihii laisku hayay two ponty five oo puntland ay meesheedii taagan tahay iyo dad kaloo badan oo soomaaliya iyo arrinta maaragtay maaragtay sidii loo xalin lahaa kuwa oo barnaamijkaas marka waxay ahayd marka in markii lasoo qaba hawshaa lagaa soo dhex gashay iyo madaxweynihii puntland oo laftiisa isagala safar jira oo maarata u maqan marka waxaan is leenahay arrimahaas oo dhan waxay noqon doonaan aakhirka bisha ama bilowga bisha soo socota abriil bay noqon doonaan intaa waxaa dheer baarlamaanka afriisa asaga afkiisa fasax galay oo isagu asabtiisu door weyn ku leh arrimaha hadda laga hadlayo oo u baahan haddii wixii maaragtay lasiya siyaasiyan loo wada gaaro in ayaga laseeda balan tahay in baarlamaanka lagu soo celiyo oo baarlamaanka investment uu sameeyo oo mataqaanaa looga helo maarata approval sharci ah maxaa yeelay dalku sharciguu leeyahay dad waa dawlad madax banaan wax kasta oo maaragtay la rabo in sharciga loo fuliyo waxaa la rabaa in si sharci ah wado sharciga loo mariyo baarlamaanku in approval bu mataqaana arrintaas uga baahan tahay adigu arrimuhu inahaas weeye maaragtay xaaladuna waa ay fiican tahay shidaaho maaragtay hadda taagan oo maaragtay arrimahaas amniga ka dambeeyey ma jiraan waa garta waa mahadsan tahay tan siyaasadda haddaan usoo noqdo baarlamaanku dabcan ansixinta u dambeysuu leeyahay waad sheegtay laakiin inta ka horeysa nidaamka la qaadan doono iyo khilaafka udhexeeya maamul goboleedyada sida puntland iyo federaalk oo kale wax doora ma ku leedihiin sida wax u dhici doonaan iyo nidaamka hadda lagu socon doona wixi hadda ka dambeeya dabcan doorka dee waxa weeye doorka hay-adaha hay-adda fulinta ayaa shaqada inteeda badan oo siyaasadda negotiationka maaragtay puntland iyo sida ay waxyaalaha ay maaragtay daraankooda iyadaa la wadaagi doontaa laakiin marka arrimuhu ay soo gaaraan yani arrimaha laga wada hadlayo oo maaragtay noqoto wadaxaajiyadu raba in laga galo marka baarlamaanku qeyb buu ka yahay maxaa yeelay haddii waxa weeye dowladda federaalka oo dhan ba markaa waxaa looga baahan yahay inay si wadajira maaragtay hawshaas wixii wadahadal ay uga gasho laakiin de marka hore waxaan isleenahay maadaama arrimaha laisku hayo ay yihiin arrimo technical ah oo arrimaha laisku hayo aysan ahayn arrimo only four twenty five keliya ku kooban waxa weeye arrimo badan baa jira oo hadda sidii markii ugu dambeysay puntland ay ay maaragtay cabashooda ku jirtay ma aha arrimuhu four twenty five iyo ma ahane waxa weye arrimo badan bay sheegteen oo maaragtay cabashooyin badan bay qabaan oo wax badan inaysan dowladda federaalku ka fulinin waxyaalaha lagu heshiiyey baa ka mida marka arrimahaasoo dhan marka ay caqdibtaan oo ay maaragtay ay noqdaan arrimo markaas furan hadalka dadka qayb galaya way horena waa ugu jireen haddana qayb bay ka yihiin mataqaanaa baarlamaanku mataqaanaa qayb buu ka yahay waana rajayneynaa in maaragtay compromise la gaari doono wax walba maaragtay waa hadalku inuu furmo kabacdi compromise laga gaaro waxyaalaha maaragtay runtii lagu kala sheeganayo xalkuna inuu noqdo xal soomaaliyeed uusan noqonin sidii caadada ahaan jirtay waagii hore in maaragtay markii laysqabtaba meel loo cararo maaragtay marka waxaanu isleenahay waxay dulta ahaatay malakana inaysa soomaaliya dhaafisoonin saasaan isleenahay waa gartay tan ugu dambeysa xildhibaan yaasiin cabdisaad adoo aada u mahadsan baarlamaanka ama xildhibaanada baarlamaanka guud ahaan waxaa jira hadallo laysla dhex marayo nidaamka doorashadu hadduu hadda four point five kusoo noqdo kusoo gebagaboobo baarlamaanka siduu hadda yahay in dhowr sano loogu daro madaxda dowladda laftigooda loogu daro wadahadallo noocaasa ama laysla dhex marayo xildhibaanada dhexdooda ma jiraa so aragtiyaha qaarkood aragtiyahaas qaarkood haddii doorasha suuro geli weydo puntland baa waxay soo jeedisay si markaa loo kala badbaado oo four pointy five iyo iyo iyo doorasho aysan isugu xirmin dee four pointy five haddaba baarlamaanka joogaa ku jooga four pointy five annaga waxaan qabnaa marka baarlamaankuna inuu joogo madaxda madaxda sarena wixii doorasho ku yimi doorasho ay aadaan guddoonka baarlamaanka in la doorto madaxweynahana in la doorto marka baarlamaankaana mataqaanaa laba sano loogu daro labada sanona waktiga mataqaanaa loo baahan yahay oo dalkan doorasho lagu gaarsiin karo inay noqoto oo shaqooyinka la dhameeyo haddiiba marka four pointy five loo noqonayo puntland iyada waxay taagan tahay dee haddaba dad baa ku jooga four pointy five intii marka mandate cusub four pointy five la siin lahaa oo qeyro dastuur ah oo dastuurka uusan ogolayn waxa weeye dee haddaba ku jooga ha ku joogeen laba sana ha loogu daro yani marka fikirkaasi waa jiraa laakiin fikir laisla ogol yahay ma aha maxaa yeele dhinaca kale beesha caalamka ayaa waxay leedahay wax allaale iyo waxa mataqaanaa doorasho ku yimid ama ama selection ku yimid oo dhan waa in doorasho la aadaa laba kun iyo lix iyo toban marka aragtiyahaasi waa jiraan laakiin waa aragtiyo ka yimid qoladan puntland oo mataqaanaa iyagu le mandate cusubo forgonsafa ma bixinayno kuwa hadda jooga ay ku joogaan shaqadana ha dhamaystiraan wixii doorasho ku yimidna hala doorto saasay iyagu qabaan baarlamaanku dhankiisa baarlamaanku isaga waxa weye wuxuu ku doogaya qodobo dastuuri ah oo ay ka mid yihiin qodobada mataqaana lixdan iyo afar iyo toddobaatan iyo labo qodobadaas toos waxay uga hadlayaan baarlamaankan baarlamaanka bedeli doonaa inuu noqdo baarlamaan lasoo doorto marka si taa loo loo sameeyo xataa waxay u baahanaysaa haddii laysla qaato in doorasho la aado in baarlamaanku two third of mataqaana majority uu amendment ku sameeyo mataqaana saddex meelood laba meelood ay ogolaato in markaas wax laga bedelo oo la yidhaahdo waxaa lagu imanaya habkii horey mataqaana loo lagu qeybin jiray oo mataqaana habbeedka ahaa marka ayada lafteeda waa mid sahlan maaha laba saddex meelood laba meelood baarlamaanka inay abruuf kacayso in maratay ay hawshaasi ay ay ay ay ay hirgasho marka sida hore kugu sheegay waxa weeye dadka waxa waaye dowladda baa nahay haddii maaba qofta yimaado sharcigii la dhigtay iyo lagu heshiiyey ama dowladnimii waxay tahay ama dastuurka dhinaca laga dhimo waxa weye dowladnimadoo dhan baaba shaqeynaya marka waxay doonta ha ahaatee wax waliba waxa weye wixii dastuurka lagu heshiiyey ku qoran in la raaco waayo haddii markaas la raaco oo laisla ogolaado isagii processkaas in la mariyo oo mataqaanaa tuka mataqaana mataqaana saddex meelood laba meelood oo maaragtay in in la geliyo oo ah maaragtay baarlamaanku uu ogolaadaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali